bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaam calaa rasuulilah ilaahay mahadii weeye ilaahay subxana watacala waxaan ku mahadinaynaa in uu inoo suurtageliyey dowladda uu hogaaminayo axmed maxamed xamed siilaanyo inuu inoo suurtageliyey horumar badan oo dalka ka socda horumarka ayay tahay dhinacyada kala duwan ee dowladdu ay ku tallaabsatay in mar la dhiso horumarka yacni la taaban karo ee waxa weeye infrastructureka iyo wadooyinka iyo dekedaha iyo madaarada iyo waxa weeye guryaha dowladda ama xafiisyada dowladda iyo wasaaradaha iyo waxyaalaha lamidkaa oo wax la taaban karaa sidoo kale iyada oo ah xagga shuruucda iyo policy procedureska oo dowladdu ay waxa weeye in badan ka qabatay sidoo kale iyadoo nidaamka iyo brotocoolkii habsame u socodka dowladnimada iyadana gacanta lagu hayo ayay tanu qayb ka mida tahay in mootooyinkii maamuuska madaxweynaha ee waxaweeye hortiisa iyo dabadiisaba gelayey ee hor iyo dabagelayey lasoo iibiyey oo ciidamadiina lagu tababarayo sidoo kale saddexdan dhallinyarada ah oo loo diri doono yurub loo diri doono oo iyagana lasoo bari doono tababar oo insha allahu tacaala ku maqnaan doona muddo saddex wiiga ku maqnaan doona waxa weeye tababarkaa insha allahu tacala iyana waxay soo qaadan doonaan tababarka dowladnimada iyo maamuuska ayay soo qaadan doonaan insha allahu tacaala waa dowladnimadeenna oo aynu doonayno inaynu korino dhinac walba ka dhammaystiro oo ka dhisno hadday tahay xagga systemka iyo hadday tahay xagga habmaamuuska iyo nidaamka dowladnimada iyo hadday tahay xagga dhaqaalaha iyo horumarka iyo hadday tahay waxyaalaha la taaban karo ee infrastructurku ay ka mid yihiin ee ka mid yihiin waxyaalaha badan ee dowladdu ku tallaabsatay oo runtii hadday xag nabadgeliyo iyo xag waxaweeye ciidan iyo xag waxaweeye dhismaba tahay aada loo horumariyey ayaan saaka insha allahu tacala kusoo bandhigayna halkan waxaana insha allahu tacala iyagoo practical ka muuqan doonaan madaxweynaha iyo la socodkiisa iyo habsame u socodka dowladnimo ayaa insha allahu tacala ay ka muuqan doonaan aada iyo aad ayaan ilaahay subxana wa tacala ugu mahadinaya intii nagala shaqaysana uga mahad celinaya bulshada somalilandna leeyahay waa dowladdeenu aynu korinayno maalinba shay ku darayno marka taasaanu insha allahu tacala kusoo bandhigayna madaxtooyada shalayto sidaa waa kayd iyo maanta sida u eg tahay waa dareemi kartaa faraqa udhexeeya waana intaasoo loogala sii dhawaadaa haddaynu waxa weeye inagu tacabkeena gelino iyo xooggeena iyo maskaxdeena iyo muruqeena gelino kuna kalsoonaano waxaynu gaari doonaa maalin inaan cidna u baahan ilahay mooyaane waa mahadsantii